qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee shalay kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamanka soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ku tilmaamay inay yihiin tallaabo horey loo qaaday oo dhabbaha u xaaraysa sidii dalka doorashooyin uga dhici lahaayeen shirka alxamdulilah waa soo gabagaboobay labadii bishii ayuu furmay waad ogtihiin muddo adag hal wiig hoo socday mas-uuliyiintii shirkaas kuwada yimin wax badan oo ay isku waafaqeen ayay soo saareen de waan ku faraxsanahay anagu wax allaale wixii ummadda soomaaliyeed u suurtagelin karo in muxuu ahaay ay dhacdo doorasho dadban maadaama ay dhici waysay doorashadii hal qof iyo hal codka aheyd marka waan soo dhaweynin waa tilaabo hore loo qaaday haddii maanta intaay soomaaliya kulanto mas-uuliyiintooda heer gobol iyo iyo heer federaal ay wax isla soo saarayaan waxaa weeye arrin lagu farxo waaye waa arrin ummadda soomaaliyeed guul waa waa arrin geedi socodka iyo iyo iyo muxuu ahay roadmapka ummadda soomaaliyeed ay ku tillaabsanayso roadmap markii la maqlo dadka waxay u fahmaan dhinac kale ay u fahmaan ma aha waa geedi socodka loogu jiro qaabkay doorasho u dhici laheyd iyo twenty twenty-ga sidii lagu gaari lahaa nidaamka muxuu ahay hal qof iyo hal coda oo ummadda soomaaliya shacabka soomaaliyeed ay codkooda ku dhiibin lahaayeen sidoo kale xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud ayaa qeexay in go-aamadii madasha ka soo baxay gaar ahaan taariikhda ku aadan wakhtiyada la kala dooranayo guddoomiyaha cusub ee baarlamanka iyo madaxweynaha ay u dhexayso muddo afar casho ah taasoo uu saluw ka muujiyey suurtagelnimadeeda shirkaani maalmahan socday waxaa laga filayay inay soo baxdo qaabka doorashada u dhici karto iyo laba kun iyo lix iyo tobanka iyadoo maxaa la yidhaahdaa la ilaalinayo shuruucda dalka la ilaalinayo waxaa runtii horyaalay madaxda qaranka oo shirkaasi isugu timid arrimo aada u culculus oo runtii u baahan go-aan qaadasho aada u adadag waxaa kaleeto iyaduna taalay arrimo fara badan oo runtii la xiriirta dastuurka dalka la xiriirta waxaa lasoo saaray go-aan aada moodid runtii inaanay caddayn taariikhaha la sheegay iyo sida loo sheegay inay wax u dhici karaan sababtoo ah waxaa muuqata mararka qaarkood in maxaa la yidhaahdaa taariikhaha la sheegay ay tahay taariikho runtii xaqiiqada ka fog sida madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya doorashadiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya golaha shacabka doorashadooda waxaa udhexaynaysa muddo qiyaastii afar maalmood ah waa waxaan runtii aan la dhihi karin waa sax sababtoo ah baarlamaanka cusub oo yimaadahay markuu guddoomiyaha doorto kabacdi wuxuu haddana dooranaya guddigii doorashooyinka guddiga doorashooyinka waxay haddana samayn doonaan inay wakti siiyaan musharaxiinta si ay xildhibaanada ula hadlaan oo ay u sheegaan waxqabadkooda iyo waxay rajeynayaan afar maalmood intaas lagu soo koobo sax maahan cabdisamed macalin maxamuud ayaa dhinaca kale sheegay in madaxda madasha wadatashiga ay hareer mareen dastuurka waxaana uu tusaale usoo qaatay tirada xubnaha aqalka sare ee dastuurku qorayo iyo tirada ay madashu soo bandhigtay inaanay iswaafaqsanayn waxaa kaleeto oo aada moodaa markii laisugu imaanayo shirarka laisugu imaanayo mar walbaba dastuurku inuusan ahayn wax meesha yaalla oo meel geesa la iska dhigay waxaa wax lagu xalinayay oo sida muuqata ay madaxda qaranka wax ku xalinayeen maxaa hebel ii roon aniga maxaa ii roon iyo aniga maxaa ii dana laakiin ma jiri nin wax hadidaya number one dhowr dastuurku sida uu sheegaya tirsiga loogu talagalay inay noqdaan aqalka sare iyo tirsiga hadda la sheegaya iskuma islama eka maxaa la yidhahda qaababka loo sameeyey waxaa weye qaabab aada moodid in un qofba qof ha ku qanciyo loogu talagalay wax fara badan baad moodaa oo dastuuri ah inaan la tixgelinin oo maxaa la yidhaha laga tillaabsaday guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamanka federaalka xildhibaan maryan cariif qaasim oo aragtideeda ka dhiibanaysa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ayaa soo dhoweysay sida looga hadlay qoondada haweenka horta qoondada haweenka waa boqolkii soddon horey u ahaa jirto waa tii sanadkii dhuweed markii dhuweedba la yidhi laakiin markan waxaa iska bedelay waxa waaye in qabaa'ilkii loo sheegay qabiil kasto inta kursi oo laga rabo afarta qabiil oo waaweyn waxaa laga rabaa min siddeed iyo toban kursi qabiilka beesha shanaadna waxaa laga rabaa sagaal kursi marka markan waa caddahay wuxuu si cad ayaa loo qeexay waxaa soo haray see loo hirgelinaysa waxay ku hirgeli kartaa bacdamaa ay doorasho tahay siday ku hirgelayso haddana waa la sheegay waxay ku imaanaysaa odayaal dhaqameedku inay mas-uuliyiin iska saaraan iyo dowlad goboleedka arrintaas ka shaqaynaysa inay mas-uul ka noqoto in qoondadu hirgasho waxa keliya oo la raba in la sameeyo waxa waaye bacdamaa doorasha ay jirto in la helo mekanismka ama sidii mataqaanaa ee haweenaydu kusoo bixi lahayd waxaa laga rabaa ay ka dhexaysaa dowlad goboleedka iyo oda dhaqameedyada inay ka tashadaan maadaama madaxweynaha soomaaliya uu wakhtigiisu ku egyahay tobanka bisha sebtembar islamarkaana madashu ay gaartay go-aan ah in dowladda iminka jirta ay sii shaqayso ilaa xilliga doorashadu ka dhammaanayso ayaa arrintaasi waxa uu dastuurku ka qabo waxaa mar kale ka hadlaysa guddoomiyaha guddiga dastuurka maryan cariif qaasim arrintaas dastuurka wuxuu ka qabaa haddii madaxweyne wakhtigiisa dhammaado dastuurku wuxuu leeyahay waxaa hawsha sii wadaayo guddoomiyaha baarlamaanka laakiin muddada oo wadaaya la xadido haddana oo laga dhiga soddon beri bacdamaa wakhtiga naga dhiman ilaa madaxweyne kale laga doorto soddon maalmood uu ka badan yahay waxaa kasbanaato la yidhi halayska dhaafo in in maxay ahayd guddoomiyaha baarlamaanku sii wada halayska dhaafaa la yidhi ee dowladda dhan sideeda howl socota ha wada wada ha la wada wado sababta loo dhahayana waxa waa haddii haddana ay dhacdo bishii see la yeelaa xaggeen la aadaya ma meeshii haddana cidlo baa lagu dhaafayaaho dalkii iyo dowladda ma la baylahaynaya marka arrintaas in xal loogu helo daraaddeeda loo suubiye saas madashu waa ku qanacsantao idaaba go-aanka soo gaartay oo go-aankaasna aniga wuxuu ilayahay go-aan xilkasoo ilayahay laakiin baarlamaanka baarlamaanku hadduusan hadduu arrintaas wax ka qabo waa ka hadli karaa mashaakilka baarlamaanka haystaa waxay tahay tallaabo kasta oo la qaadayo tiro baarlamaani oo aad u fara badanay u baahan tahay baarlamaankuna maba wada joogo qof walba waa kan doontay kursigii siduu ku heli lahaa sideeday ku dhaqangeli doontaa ugu dambayntii madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo maanta magaalada gaalkacyo kula hadlayay taageerayaashiisa ayaa ka biyadiiday mid ka mid ah go-aanadii ay madashu gaartay ee ku aadan in laba xubnood oo aqalka sare ah loogu daro dowlad goboleedka puntland ee ay odwadaagta yihiin kulankii hadda ugu dambeeyey ee madasha inkastoo anigu aanan matalaynin galmudug arrimaha caafimaad daraaddeed haddana waxaa noo matalayay wafdi culus oo uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka waxaan waafaqsannahay dhammaan go'aanadii ka soo baxay ee madasha gaar ahaan kii ugu dambeeyey marka laga reebo marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo ee aqalka sare looguna kordhiyo o loogu daro dowlad goboleedka puntland arrintaa iyada ah haddaan nahay reer galmudug iyo maamulka galmudug ma waafaqsanin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho